إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب العيدين هذا مد كانوا باب العيدين لبدي عيدوت باب كي كاد لا يوي لبدا عيدوت وعيد الفطر من رمضان رمضان كمرك لغا أفره maalinka ugu horeeya bisha shawaal ciidda la ciido weeye iyo waciiduladxaa oo ah maalinka bisha dilxija ay tobanka tahay ciid waxaa loogu magacaabaa li'annahu yacuudu wayatakarar waa soo laalaabtaa ciiddu waa shay soo laalaabta ciiduhuna ummadii hore xataa way yiqiineen waa faystaba ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu siiyey laba ciidood oo waaweyn ciidulfitri iyo ciiduladxaa labadaas ciidood mid walbaaba wuxuu ku xidhan yahay camal weyn camal weyn oo arkaanta islaamka ka mid ah ciidulfitri waa markii ramadaanku dhammaado waa rugni min arkaani lislaam rugnigaas weyn marka la dhammeeyaa la ciidaa ciiduladxaana waa markii xajka maalinka yowmulxaji alakbar weeye maalinkaasba weeye marka laba rugniyo arkaanta islaamka ka mid ahay ka daba dhacaan musanifka markuu jumcadii sheeguu ciiddii ku xijiyey maxaa yaele jumcaduba waa ciidul usbuuc usbuuca maalin ciidaha ku jirta waa jumcada sanadkana laba ciidoodaa ku jirta saddexdaas ciidood oo kali ah aad diinta islaamku ogoshahay faysto loo dabaaldego ama la nasto oo saddexdaas aan ahayn ma ogolo diinta islaamku ciidda koowaad waa ciiddaas usbuuc ah oo maalinta jumcada wey sanadkana labadaas ciidooda ku jirta ciidulfitri iyo ciiduladxaa ciido kale islaamku ma laha nabiga salى اllahu calيه waslm xadiid saxiix bukhaariga min xadiidi caaisha wuxuu hi ina likulli qowmin ciida wa haadihi ciiduna ummad kastaaba faysto iyo ciiday leeda annagana midaana ciidayadiiya taasoo tusayda ummadaha ciidaha way ku kala duwan yihiin ciiduhuna dadka diimahooday u khuduucaanoy raacaan ummadda muslimkaa ciiddeedu waa u gaar ummadaha kale la faysto iyo la ciid ma ahan ciiddoodu waa saddexdaas usbuucii waxaa ciid ah maalinta jumcada sanadkoo dhanna laba ciidooda ku jirta ciidulfitri ciiduladxaa ciiduladxaa ah iyada marka saddex maalinoo ka dambayda ciid la oo raacda saddex maalinoo ka dambayda nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam markii ilaahay soo diray ee uu magaalada madiine yimid xadiidka nasaa-i uu soo saaray min xadiidi anas nabiga sala allahu calay wasalam madiine wuxuu soo galay ayagoo dadku laba maalin oo ay faysteeyaan iska leh laba maalinoo faystaa oo la dabaaldego ayay lahaayeen reer madiina nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam qad abdalakuma allaahu bihimaa khayran minhumaa yowma alfitri waaladxaa allaah waa idinka bedelay labadii maalin wuxuuna idinkugu bedelay laba ka qayr badan waa ciidulfitri iyo ciiduladxaa qofka haddii laydha waxbaa lagaa bedelay shayaa lagaa qaaday midaa lagu siiyey waxaa xaaraana inuu yidha labadiiba oo isku darsanay bedel iyo mudalminu layskuma darsado marka faystooyinka iyo ciidaha ay dadka kale dhigtaan dadka muslimkaa waa ka xaaraan ha ahaato ciidulisraa ciidulmawluud ciidulmiilaad ciidu ra'si sanat alhijriya ciidujuluusi cala alkursiyi almelik aw ra-iis maalintii boqorku uu meesha kursiga fadhiistay faysta ma bannaana sanadka hijriga markuu dhammaado ciid ma bannaan ciidda miilaadiga ama ciidda masiixiga waa xaaraan waxaasoo dhan waa faystooyin aan diintu ogolayn oo bidco ah muslimiintu ciidahooda waa wax diinta laga qaato mana bannaano in wax lagu soo daro alxadiidu ahaali walarbacuun bacda almica xadiiska afartan iyo saddexee boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaariya muslima ka wariyaan can cabdilaahi bni cumara bukhaariya muslima ka wariyaan cabdilaahi bni cumar radia allaahu canhumaa isaga iyo aabiis ba ilaahayn raadi a ka ahaadeen qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam iyo wa abubakrin abubakar iyo wa cumaru cumar yusalluuna kuwa tukada alciidayni labada ciidood qabla alkhudbati khudbada ka hor nabiga sala allahu calayh wasalam abubakar cumar labada ciidood waxay marka hore tukan jireen salaada kadibay khudbada akri jireen taas markaa sunnadii nabigu waa saas ciidda waxay tahay jumcada waa ka duwanta jumcada waxaa laogyahay khudbada la hor akriyaa kadib ayaa salaada la tukadaa ciiddu saas maahan waxay tahay sunnada nabiga sala allahu calayh wasalam in marka hore salaada la tukado kadib khudbada la akriyo nabiga sidaasuu yeeli jiray abubakar iyo cumarna saasay yeeli jireen abubakar iyo cumar maxaa loogu daraa nabiga inuu yeeli jiraaba diin noogu filan xujo ah waxaa loogu daraa arrinta inaan la nasaqin oo xukunka xukun la nasaqay maahan ee xukunkaas uu baaqi ahaa bacda nebiyi ayaana la baraa waxay kaloo tusaydaa siday ugu dadaali jireen khulafaau raashidiin inay dariiqadii nabiga ku sugnaadaan sala allahu calayh wasalam waxay kaloo xadiisku noo caddeeyey labada ciidood inay khudbo leeyihiin oo la akriyo oo salaada ka dambeeya الحديث الرابع والأربعون بعد المئة رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب بخاري مسلم وحي كوري سحابي قال البراء ابن عازب ابن الحرث ابن عدي أبو عمارة الأنصاري الأوسج الأوسي وغير أوس الأنصاري الأوسي وسحابي جليل آه ترجمة سهران الصوم مرمي هران الصوم قادمي رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال براوخ يري خطبنا النبي نبي خطبة نو أقيي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى مارن عيد الأضحى بعد صلاة صلاة كذب النبي خطبة نو أقيي خطبة صلاة كذب مركا صلاة النبي سلاس العيد وإلا تكذو مركا هرى كذب خطبة الأقيي فقال النبي وخو يري man sallaa qofkii tukada salaatanaa salaadayadan salaadan ciidda oo aan tukannay qofkii sidaasoo kale u tukada wa nasaka gowraca nusukana gowraca yagan gowraca hadda waxaa loola jeedaa waa udxiyada oo ciidul-adxaa marka la tukado waxay muslimiintu qalaan udxiya waa cibaado weyn oo maalinkaas la sameeyo wa nasaka qofkii qalaa nusukana gowraca yaga faqad asaaba wuu asiibay annusuka gowricii sharciga ahaa annusuka waxaa loola jeedaa gowricii sharciga ahaa waa asiibay gowricii sharciga ahaa waa uu asiibay waqtigiisii iyo nawciisii iyo sifadiisii waa asiibay qofkaas halkaas marka maxaa laga qaatay ciidul-adxaa waa in salaada marka hore la tukadaa kadib khudbada la aqriyaa kadibna udxiyada la qalaa marka udxiyada qalliinkeedu wuxuu ka dambeeyaa salaada iyo khudbada saasaa xadiiskii noo caddeeyey nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam waman nasaka qofkii udxiyada gowraca qabla salaati salaada ka hor falaa nusuka wax gowraca lahu uma sugnaan qofkii neefkii udxiyada ahaa intaan khadiibku salaadii ciidda dadka tujin qofkii noof neefka udxiyadaa qala qofkaasu gowrac ma leh ma ansixin gowriciisu taasna waa xurun cad udxiyadu waa inay ka dambaydaa salaada ciidda waa caddahay waa sariix wey nabigu markuu intaas yidhi faqaala abuburda saaabi saxaabiga la yidhaha abuburda ibni niyaar abuburda ibnu niyaara wuxuu yidhi oo khaalulbaraa ibni caasimin baraa ibni caazim abtigiis ah kunyadiisa waa abuburda magiciisuna waa haani haani aa la idhahda magaciisa ibni niyaar ibni camrin baycatulcaqaba ayuu ka qayb galay wuxuu ka qayb galay beder markaa saxaabi weynoo saxaabadii waaweynaa ijillada ahaa ka mid ahaa weeye toddobaatankii saxaabi ee baycatulcaqaba ahaaniya ka qayb galay ayuu ka mid ahaa kuwaas ayuu ka mid ahaa khilaafadii mucaawiya dhexdeeduu dhintay khilaafadii mucaawiya dhintay abuburda waa haani ibnu niyaa oo khaalu baraa ibni caasimin baraa ibnu caasim abtigiis ah aa wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow innii aniga nasagtu waa gowracay shaatii ridaydii neefkii aan ku utixiyaysanayey anigu waa gowracay qabla salaati salaadda ciidda ka horaanna gowracay wa caraftu waxaan gartay analyowma maanta yowmu aklin wa shurbin maalin cunto iyo cabid inay tahay ilaa waa faystadii muslimiinta maanta ciidda marka maalin wax la cuno oo wax la cabo inay tahay saasaan gartay marka anugu intaan salaada la tukan aanba gowracay wa axbabtu waxaan jeclaaday an takuuna shaatii ridaydu inay noqoto awala maa neefka ugu horreeyo yudbaxu lagu gowracaa fii beyti gurigayga waxaan isiri yaan lagaaga hormarin maanta niyad wanaag u lahaa daacad u dadaalaayay waxaan isiri neefka ugu horreeyoo la qalo maanta ridaada ha noqoto markaasaan qalay fadabaxtu waan gowracay shaati ridaydii wa taqadaytu waana ku soo quraacdayba qabla an aatiya salaata intaanan salaada imaan intaanan salaada imaanana ku soo quraacdayba maxaa yal waxa wey maanta maadaama faysadii muslimiinta tahay waxaan isidhi yaan lagaala hormarin neefka ugu horreeya noqo waa dadaalan kas kas ay iga aheyd iyo dar alla marka laakiin fiiriya halkaas qofka hadduu dadaalo niyad fiican uu leeyahay hadduusan dariiqii nabiga waafaqin waxba u tarimi fiiriya haddeer nabigu wuxuu dhihi doonaa ma ansixin intaasuuna sheegay inuu dadaalay oo islahaa maanta yaan lagaala hormarin marka haddaad niyadu ku fiican tahay laakiin dariiqii nabiga aadan waafaqin waxba kuu tarimeen haddii aad dariiqii nabiga waafaqdo oo niyadu kaa xumatana waxba kuu tarimeen maxaa wax kuu taraya cibaado kastaba laba shardi waa in niyadaadu fiicanto ikhlaas tahay iyo dar allah waana inaad dariiqii nabiga waafaqdaa sala allahu calay wasalam niyad fiicanka waxaa la haha ikhlaas dariiqadii nabigood waafaqdana waxaa la haha mutaabaca cibaado kasta labadaa shardiyay u baahanta cibaado kastaaba labadaa shardiyay u baahan tahay oo ah ikhlaas dar alleh iyo dariiqii nabiga waafaqdo mutaabaca la yidhaahdo fa qaala nabigu wuxuu ku yidhi intaas markuu sheegay fa qaala nabigu wuxuu ku yidhi shaatuka rideedu shaatu laxmin waa hirri hilib qoysku ri ay iska qasheen wey xaaraan maahan waa xalaal laakiin cibaado maaha adugu cibaadaad u qalatay soo maahan cibaado maahan waa xalaal halkaas marku waxaa caddaatay neefka udxiyadaa haddii la qalo laakiin waktigii uusan waafaqin uu ka hor maro neefku waa xalaal xaaraan maaha laakiin cibaado maahane wuxuu ka dhigan yahay neef qoysku u qasheen oo hilib ahaan loo qashay saasoo kale u noqona qaala wuxuu yidhi qaala waxaa dhahay abuu burda ibnu niyaa qaala wuxuu yidhi abuu burda yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo inna cindana agteenna canaaqan ceesaan ayaa ahaatay ceesaan yar oo aan macnaha gaarin da'dii neefka lagu udxiyaysanaa oo aan gaarin waa ceesaan yar oo aan laba sano gaarin taasaa noo joogta qaarna waxay dhahaan sanadba aan gaarinba ceesaantaasaa noo joogta weliba ceesaantaas waxay ahayd mid guriga lagu koriya oo guri joog ah oo guriga wax lagu siiyo aad uu u jecel yahay ahayd saasay aheed wuxuu yidhi fa inna cindana agteenna canaaqan ceesaan ayaa ahaatay ceesaantaasoo hiya axabu ilaya agtayda laga jacayl badan yahay min shaatayni laba riyo waaweyn waa ceesaan yaroo guriga lagu koriyey laba riyo waaweyn xataa waa ka jecela jacaylkaan u qaba ceesaantaas afa tujzi'u ma gudaydaa canii xaggayda ilaa neefka lagu udxiyaysanayo sanad uu leeyahy haddii neef idaa uu yahay idaha waxaa shardi ah hal sana inay u dhammaatay sanadii labaad ay galeen hadduu riyo yahay oo caricad yahayne waa in laba sano u dhammaatay oo sanadii saddexaad uu galay wey neefka lagu udxiyaysana waa nuucaas nuucaasaa shardiya marka taasa ii joogtee afatujziu canii maiga gudayda qaala nabigu wuxuu uhi nacam waa kaa gudaye walan tujzi'a mana ka gudaydo can axadin qof axadkoo bacdaka gadaalkaaga ah qaacidaa jirta qaacidadaasu waxay leedahay xukmu nebiyi sala allahu calayhi wasalam liwaaxidin min alumma xukmun lijamiici alumma nabiga sala allahu calayhi wasalam haddii uu qof ummadda ka mida wax u xukmiyo oo yidhahdo sidaas yeel ummadoo dhan xugun u yahay ummadoo dhan waa ku dayane haddaan nabigu dhihin qofkaanay khaas u tahi marka fiiri ilaahii weynee subxaana wa tacaala waa la naxariis badan saxaabigaanu waa dadaalay cibaadadiina uma ansixin nabiga markuu u sheegay neefka uu sheegayo ceesaantaana neef udxiyo gala maahan oo da'di ma gaarin nabigu wuxuu hi adiga waa kaa gudee laakiin qof kaa dambeeye ka gudime marka qof kaa dambeeye ka gudime muxuu daba dhigaa adiga waa kaa gude hadduu yidhaha qof walba waa ku dayala sababtoo ah qaacidadaa waxay tahay xukmu nebiyi sala allahu calayh wasalam liwaaxidin min alummati xukmun lijamiici alumma nabiga hadduu qof wax u xukmiyo ummadda ka mida ummadoo dhan isagoo u xukmiyu lamidi marka si aan xukunkii caamkaha looga qaadan ayuu sheegay inay xukunkaanu khaas yahay khaasuu ka dhigay nabigu sala allahu calayh wasalam waa khasisay udxiyada markaa xadiiskan daahirkiisa waxaa ku cad salaada iyo khudbada waa inay ka dambaydaan maahan waktiga salaada iyo waktiga khudbada maahan ee waa ficlan haddiiba meel ciid laga tukaan uu qofku joogo in khudbadii iyo salaadiiba ay dhammaadeen kadibaa la qali karaa kahor haddii la qalana ma ansixin shaaficiyadu sidaas ma qabaan shaaficiyadu waxay qabaan salaadii waxaa la tukadaa marka qoraxdu ay dhulkanta ka soo baxdo ay dhulka ka go'do oo waran qadarkiis ay dhulka ka go'do waktigaasaa sharciga ciidda in la tukado waxay leeyihin waktigaas marka la gaaro oo haddana waktigaas uu raaco wakti salaad laba ragcaa lagu tukan karo ciid ah khudbana lagu akri karo yaanba la tukan salaadiiba ha dhimanaato hadday rabto laakiin waqtulkaraahiyadu markuu dhammaado uuna ku darsamo wakti laba ragca lagu tukan karo khudbana lagu akri karo waa la qali karaa marka fiiri aya waxay leeyihiin waxaa la fiirinaa waqti waxaa la fiirinaa horta waqtulkaraahiyi ma dhammaado waqtulkaraahiyu goormuu dhammaadaa qoraxdu markay fog soo tira dhulka ka dhammaato oo waran qadarkiis ay dhulka kor uga kacdo culamada gaar waxay hahdeen waa rubi saac oo kale markay dhulka ka kacdo oo shan iyo toban daqiiqa la joogo waqtulkaraahiya waa dhammaado waqtigaasaas in la tukado ah waa waqtiga la tukado waqtigaas marka waxaad ku dartaa intii salaadii iyo khudbadii lagu dhammayn karo intaas markay soo wareegto udxiyada waa la qali karaa waa ansaxay yidhaahdeen laakiin xataa culummada shaaficiyadu waxay yidhaahdeen daahirka sunnadu saas ma waafaqsana tusaale laba imaaman ka soo qaadaynaa oo culummadii shaaficiyada ka mid ah alimaam ibnu daqiiq ulciid taqiyuddiin ixkaam laxkaamka wuxuu yidhi walaa shaka ana daahira min allafdi ana almuraada ficlu salaati ana almuraada qabla ficli الsalaati faina iطlaaqa lafdi الsalaati wa iraadata waqtihaa khilaafu daahiri wuxuu uhi waxaan shaki yaru ku jirin daahirka xadiidkan ujeeddadu waxay tahay salaada intaan ficlan loo samayn maaha waqtigeedii ficlan intaan loo samayn qofkii qala ma ansaxaydo saas weye daahir markaasuu wuxuu yidhi sababtuna waxay tahay in la yidhaahdo salaad in la iطlaaqo oo la yidhaahdo waqtigeediya loo jeedaa waa khilaafu daahir daahirkii uu khilaafsan yahay wa madhabu shaaficiyi ictibaaru waqti salaati wa waqti khudbatayni madhabka shaafici waa waqtigii salaada iyo waqtigii laba khudba lagu tukanahay inuu soo tago faidaa madaa daalika marka intaasu ay tagto dakala waqtu ludxiya waa galay waqti udxiyada markaasu wuxuu yidhi wa madhabu gayrihi ictibaaru ficli salaa wlkhudbatayn shaafici kayrkiis madhabkoodu wuxuu yahay waqti maahane waa ficlan salaada in loo tukado khudbadiina ficlan loo akriyo xadiisku yuu waafaqsan yahay waqad dakarnaa anahu daahiru waxaana soo sheegnuu yidhi sidaas inay tahay daahirka xadiidka sidaas ayuu yidhi xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi wa qaala axmedu wa isxaaqu imaam axmed iyo isxaaq ibnu raahweyhi waxay yidhaahdeen faidaa faraqa alimaamu min asalaati jaasat اludxiya salaada markuu ka soo jeesto imaamku udxiya markaasay bannaanta wa huwa wajhun lishaaficiya sidaasna shaaficiyada wej ay leedahay wey madhabka mashhuurka waa sidii hore laakiin sidaana shaaficiyada gobolha qabaan asxaabulwujuuha ka mid ah wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar qawiyun min xayثu daliilu wain dacafaw bacdhum gobolkood wejkaas haba daciifiyeen shaaficiyada laakiin wejkaasaa xoog badan waa in salaada laga soo jeesto kadib aa la qari karaa xaafid ibnu xajar adhaha waxaana xoojinaya xadiid uu wariyey ibnu xibbaan nin ayaa gowracay salaada intaan rasuulku tukan salى اlahu calيه waslm fanahaa an yadbaxa axadu qabla salaa nabigu waa reebay in la gowraco udxiyada salaada ka hor marka salaada ka hor lama qali karo waa caddaata qofkii meesha uu jooga aan laga tukayne meesha ugu dhow oo ciid laga tukaa marka laga baxo salaada wey sidaasay yidhaahdeen culammadu sidaas ay yidhahdeen culammadu xadiidkan qaacido weyn ayuu ka qaatay ibnu daqiiq ulciid ixkaamulaxkaamka qaacidadaasna culummo badanaa ku waafaqeen qaacidadaas waxay tahay yuu yidhi ma'muuraadka iyo manhiyaadka waa kala duwany ma'muuraadka waxyaalihii la isfaray oo la yidhi ha la sameeyo qofku isagoo ka jaahila hadduu sameeyo waqtigeedii hadduusan tegin ku soo celi alaleeyahay loo cudurdaari ma tusaale maxaa kugu mid ah tanaa ka mid ah fiiri hadda saxaabigaanu ka jaahil ahaa isma lahayn waktiga sharcigaa khilaaf isma lahayn waa dadaalay waa gowracay dar allay ka aheed maya kaama ansixin hadda neef kale qal a leeyahy maxaa la mid ah xadiiulmusii'i salaatahu ninkii salaada sida qaldan u tukaday markuu tukaday nabigu muxuu ku yidhi sala allahu calay wasalam salli fa innaka lam tusalli oro tuko ma aadan tukanin isagii ku dhaartay inuusan noqon markii dambe marka ma'muuraadka qofku hadduu si qaldan u sameeyo loogu cudurdaarima waa inuu ku celiyo haddaan waqtigii tegin laakiin waqtigii hadduu tegey qofku salaaduu si qaldan u tuka jiray waqtigeediina waa tegey soo qalee la dhihi maa maxaa yeelay almusii salaata ninkii salaada sida qaldan u tukaday nabigu ma dhihin sala allahu calayh wasalam salaadihii hore soo qalle ma dhihin waana ku dhaartay inuusan oqon ninkaas waa ku dhaartay inuusan oqon marka waqtigu hadduu tegayn la qallayma sidaas waxaa khilaafsan manhiyaadka qofku ugu xaaraana hadduu sameeyo jahli iyo nisyaan u sameeyo waa loo cudur daaraa ku celina la dhihi ma tusaale maxaa ah xadiidkii mucaawiyata ibnulxakam nabigeenna suuban sala allahu calay wasalam isagoo tujina uu saxaabigaasu la tukana oo salaaddii lagu jiro aanin hindhisay markaasuu mucaawiya wuxuu idhi yarxamuka allah markaasay xoog u firiyeen saxaabadu indhehay ku firiyen ilama hadli karaan markaasuu yidhi hooyadiin ini weydo maxaa iga firinaya alla maxaa iga soo firinaya marka markii dambaan arkay inay ii ishaarayaan aamus markaasaan aamusay marka saxaabigaa salaada markii laga baxay nabigu waa u sheegay sala allahu alay waslm wuxuu yidhi ina hadihi salaa laa yaslaxu fiiha fiiha shayun min kalaami naas salaadan hadal banu aadan ma soo dhex geli karo waxa weeyaan waa dikri ilaahay iyo aayado qur-aanoo la akrinaa laakiin ma dhihin salaaddii kusoo celi jahligiyaa loogu cudurdaan salaaddii kusoo celi ma dhihin maxaa yeele wax manhiyuuna shay layska reebayuu sameeyey waa uu hadlay marka shay xaaraama qofku hadduu sameeyo jaahilna uu yahay waa loogu cudurdaara laakiin shay daacaho samee la yidhi hadduu qaldo oo u jaahil yahay ku celi alila waa haddii waqtigu jooge qaacidadaas waa inin dhigayaan ibnu daqiiq ciidka alxadiiu alkhaamis walarbacuuna bacda almica xadiiska afartan iyo shan ee boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslimu bukhaariga muslim ayaa ka wariyee anjundub can jundubni cabdillaah jundub ibni cabdilaahi albajali radia allaahu canhu saxaabigan waxaa lahaa kunyadiisa abuu cabdillaah magaciisa waa jundubnu cabdillaah ibni sufyaan albajali nabigu waxaa hadiis ka wariya xudayfatulyamaanuu ka wariyey lixdan iyo afartii hijiriyada ayuu dhintay basra iyo kuufa iyo deganaa jira can jundubni cabdilaah albajali radia allahu canhu qaala wuxuu ihi salla nebiyu nabigaa tukaday sala allahu calayh wasalam yowma naxri maalintii ciidu naxriga maalintii xooloqalka uma khadaba markuu tukaday kadibuu khudbadii akhriyay marka fiiri salaadaa horayda khudbadaa dambayda salaadaa horayda khudbadaa dambayda khudbada ayaa dambayda markii nebigu khudbadii akriyay uma dabaxa kadib u gowrac fiiri siday u kala horeeyaan salla nabiyu sala allahu calay wasalam yowma naxri waa tukaday uma tartiib aha markuu tukaday kadib uu khadaba khudbadii akriyey uma markuu khudbadii akriyey kadib uu dabaxa qalay udxiyadii wa qaala wuxuuna yidhi nabigu man dabaxa qofkii qala qabla an yusalliya intuusan tukan falyadbax ha qalo ukhraa mid kale makaanaha booskeedii tii hore uma ansixini mid kale booska ha qabo marka fiiri qofkii salaada intaan la tukan uu leeyahy nabigu sala allahu alay slm qofkii qalay ma uu ansixini mid kale ha qalo waman lam yadbax qofka aan weli qalinna falyadbax ha qalo bismi illaahi qaa'ilan xaal uu leeyahay bismi illaah waa in bisinka lagu qalaa waxaan bisinka lagu qalino waa bakti bismi illaah waa inuu yidhaahdaa bismi illaah waa inuu yidhaahdaa markuu qalaa culummada gabolaa waxay yidhahdeen xadiidkaana waxaa laga qaadanaa udxiyadu inay waajib tahay udxiyada inay waajib tahay qofkii awooda halkee laga qaatay waa amarka falyadbax ukhraa makaanahan falyadbax ukhraa falyadbax wey falyadbax waa amar ficil mudaaric allaama amar ku jira weeye walamru yaqtadi lwujuub amarkuna waajibnimu keena haddana mar kale waa ku celshay nabigu waman lam yadbax falyadbax qofkii aan qalinna hadda ha qalo amarkuna waajibnimuu keenaa ahlucilmiga gabalaa yidhaahdeen waa waajib udxiyada in la qalaa waxayna yidhaahdeen adilada tusayda waxaa ka mid ah nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu uhi man kaana lahu sacatun walam yudaxi falaa yaqrabanna musallaana qofkii dhaqaala ilaahay siiyey oo neef udxiyaa qali kara oo aan udxiyo qarayn meesha aan ciidda ku tukaynayuu naga imaan hale qayr hadduu rabo waa udxiyaysalaha hadduu qayr he rabo iyo daaco asagaa udxiyaysalaha marba hadduusan udxiyo qalayn qayr iyo daaco ma raba yuusan looga soo dhowaa meeshaan ku tukaynay marka waxay yidhahdeen waxaa laga fahmaa ninkaas waa la ciqaabay qofkaas oo waxaa lagu ciqaabay inuusan imaan meesha muslim ku tukana waxay tusay inuu waajib ka tegey ahlucilmiga gobola mare laakiin jumhuurta culummadu waxay mareen inay sunno tahay inay sunno tahay laakiin sunno mu-akadaa ay tahay waxay u daliishadeenna waxaa ka mid a xadiis muslim iyo tirmidi iyo qayrkoodba ay wariyeen oo uu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam man ra'aa hilaala dilxija bisha dilxija waa bisha ciidul adxay ku jirto qofkii arka bisha dilxija wa araada an yudaxiya oo doona inuu udxiyaysto wa araada fiiriya udxiyadii nabigu wuxuu u tiiriyey qofka doonistiisa hadday waajib ahaa laheedna looma tiiriyeen iraadada qofka wa araada an yudaxiya ee doona inuu udxiyaysto falaa ya'kudanna min shacrihi walaa min adfaarih tintiisa yuusan waxba ka jarin bisha dilxija markay dhalato haddaad rabto inaad udxiyaysato tinta iyo cidiyaha meel kama goy kartid waa inaadan cididaada taaban tintaadana taaban markaad neefka qasho kadibaad iska jaree cidiyaha amaad tinta iska xiiri marka xadiiskaas iraadadii qofka u tiiriyey si kastaba ha ahaatee waxaa wanaagsan qofka inuusan udxiyada ka tegin maadaama laysku haysto ma waajiba mise waa sunna maadaama nabigu uusan ka tegi jirin sala allahu calay wasalam sunno ajar badan weeye ugu yaraan marka qofku inuusan ka tegin qofkii awooda saasaa fiican waana in la barto udxiyada mihi iyo magaalaba la qalo qoys walbana hal neefaa ku filan ninka afar reer hadduu leeya hal mid hadduu qalo waa gudi hadduu ka badiyana waa qayr u badsaday laakiin hal mid hadduu gowraco waa ka gudaya dhammaan marka culays weyn maahan nasiib darro laakiin waxaa ah dad badan oo heli kara oo soomaaliya inaysan u tarbiyaysnayn inaysanba u tarbiyaysnaynba bal waxaadba moodaa ayaga inaysan cadaab ka cararaan inaysan ku inaysan ku dheexnaynba oo qalbigooda ku jirin amay janno u cararaan waxaa la arkay nasiib daro dad ayagu dhaqaalo haysta oo la rabo inay wax qalaan oo la rabo inay dadka wax gaarsiiyaan oo le markii ciidul adxa la gaaro wara wax udxiyo qaybaaya meelaha yaa ku arkay asagaan rabo inuu qaybiyo soo maa isagaan rabi war carab carab waxna soo dhiibeen udxiyaha uu leey oo carabtu jannaday raadu mada rabin laa ilaaha illaa ant ceeb wey ceebtaas waa in layska dhaqo oo waxaa la rabaa dadka ilaahay waxsiiyey ay masaakiinta iyo deriska gaarsiiyaan ayaguna alla caabudaan oo aan waxa weeyaan xataa mararka gabal inta la aruuriyo muslimiinta waddamada kale la gaarsiiyo annaga maxaa qayrka naga qadiyey annaga qayrka maxaa naga qadiyey dadku waa tartaman jannada ilahay waa u tartamaan soo ma jeedin marka waa in udxiyada la qaloon laga tegin laakiin jumhuurtu waa sunna yidhaahdeenoo qofkii qalay waa qayr badan uu sameeyey qofkan qalin waa dembaabay lama dhihi karay leeyi alxadiiu saadis walarbacuuna bacda almia rawaahu lbukhaariyu wa muslimu can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu canhu qaala jaabir wuxuu yidhi shahidtu waxaan xaadiray maca nebiyi nabiga la jirkiisa sala allahu calayh wasalam nabiga la jirkiisaan xaadiray yowma alciid maalin ciid ah fabada'a wuxuu bilaabay bisalaati salaada qabla alkhudbati khudbada ka hor salaadaa nabigu marka hore tukaday kadib uu khudbada akhriyey bilaa adaanin adaan la'aan walaa iqaamatin aqin la'aan marka fiiriye salaada ciidda adin ma leh aqinna ma leh imaamu shaafici xadiid oo mursal ah ayuu wariyey oo uu leeyahay in la dhihi karo asalaatu jaamica asalaatu jaamica laakiin xadiisku sanad ahaan uma sugna oo waaba mursal tan kaleetana xadiidkan jaabir riwaayadihiisa waxaa ka mida qaar ka mid a bilaa adaanin walaa iqaamatin walaa shay-in hal shay laguma dhawaaqin salaada ciidda ka hor waana xadiiska nabiga oo saxiixa hal shay shay waa nakira fii siyaaqi nafr yacum waxay keenaydaa asalaatu jaamica xataa inaan la dhihin saasuu keenaya xadiiska jaabir asagaana saxiixa kan kale saxiix maa marka salaada ciidda looma adimo looma aqimo kelimado ka horeeya oo lagu dhawaaqana ma leh waa la yska gala istagu uu leey imaamku uma qaama nabigu waa istaagay mutakian xaalu yahay midkii cuskan calaa bilaali bilaal mu'adinkiisii ayaa nabigu cuskaday qofku waxa weyn qof saaxiibkiisa oo iska cuskan karaa dhib male fa amara nabigu dadkii wuxuu amray bitaqwa allah ilaahay cabsidiisa waa khudbaynaa nabigu sala allahu calayh wasalam dadkii cabsida allu amray waxaa la rabaa khudbo manaasib ah maaha warqad iska qoranoo lasoo qaadaye waktigaas xaaladda jirta khudbo u manaasiba waa in la akriya fa amara wuxuu amray bitaqwa allaahi tacaala ilaahay cabsidiisa wa xafa wuxuu dadkii ku booriyey calaa daacati daacadiisa wa wacada naasa dadkii waa wacdiyey wadakarahum waa xasuusiyey ilaahay uma madaa nabigu waa tegey xataa ata nisaa ilaa dumarka u tegey ciidda waxaa sunnaa sidaan arki doono dumarku inay ka soo qayb galaan ragga iyo dumarkana isku darsami maayaan waa kala soocan yihin waqtigaasna ma jirin codbaahiye iyo makarofoon marka raggii uu wacdiyo u qudbeeyey uu gabdhihiina nasiibkoodii siiyey nabigu sala allahu calay wasalam markaasu ayagiina u tegu gaar u wacdiyey saasna nabigu maro badan uu samayn jiray oo gabdhaha nasiibkooda gaarka ay samayn jireen nasiibkooda gaarka uu sii jiray mar mararka ka midana ayagaaba weydiistay oo yidhahdeen rasuulka allah raggiyaa nooga kaa adkaaday xalqadii ayagaa naga xigsanaya maalin gaara noo samee oo diinka allena barto markaasuu maalin gaara u samey maalin gaara u sameeyey marka khudbadii ciidda markuu raggii u akriyo intata u gabdhihiina u akriyo ilaa waa wacdi waa wacdi uma madaa nabigu waa tegey xataa tanisaa ilaa dumarkii u tegey fa wacadahuna waa wacdiyey wadakarahuna waa waaniyey oo qabrigii iyo qiyaamihii iyo ilaahay weynankiisii uu soo xasuusiyey wa qaala nabigu wuxuu yidhi yaa macshara anisaa dumarka jamaacadiisiio tasadaqna wax sadaqaysta war dumaroo wax sadaqaysta fa ina kunna idinka akaru xadabi jahannama naarta jahannama xaabada lagu shidaa inta ugu badanaad tihiin xaabada naarta lagu shidaa qoryaha naarta lagu shidaa inta ugu badan waa idinka saasaa nabigu yidhi sal اlahu alيه waslm taas marka waa arrin naxdin leh oo ay tahay gabdhaha muslimaadkaa inay ka danqadaan oo ay ka diyaargaroobaan oo aysan noqon xaabada jahannama marka fiiriya fiqiga gabdhaha saxaabiyaadka gabdho fiqi badanay ahaayeen waxay og yihiin naarta badashada ay u bateen inaysan ahayn in ayaga uun dumarnimo loo cadaaba inaysan ahayn ilaahay cadligiisa sidaas maaha laakiin waxay ogaatay dembi ay dumarku u badan yihiin oo ragga uga badan yihiin inay ku muteen inay naarta u bateen saasay ogaatay gabadhaasu fiiri fiqigeed inaysan dhici karin dembi la-aan in ilaahay naarta u badiyo saasay ogaatay ee sababtay naarta ugu bateen ay tahay dembi ay ragga ka badsadaan inuu jiro saasay ogaatay markaasay weydiiday tidhi sheeg dembiga ama sababta aan naarta ugu badannay saasay weydiiday fiiri faqaamad waxaa istaagtay imra'atun haweeney min sidati nisaa dumarka dhex bartankooda ay ka istaagtay dumarka min sidati nisaa ay min wasadi nisaa dumarka dhex bartankooda ay ka istaagtay haweentaasoo safcaa'ul khadayn labadeeda daan ay madowdahay labada daan ay madowdahay xadiidkaas culummada yidhaahdeen indha shareerku waajib ma ahan waa xadiiska ay deliishadeen waxay dhahdeen labadeeda daan inay madoobeed looma jeedi lahayn hadday indhashareer wadato soo ma ah hadday niqaab wadato culimmadu way ku ijmaaceen in niqaab gabdhaha muslimaadka ay qaada jireen sida xaafid ibnu xajar uu waxa weeye khazaali ka soo raray xaafid ibnu cabdilbari uu soo raray culimmada muslimiintu waa ku ijmaaceen shaaficiye iyo qayrkoodba shaaficiyaduna ha ugu badnaatee in gabdhaha muslimaadka ay wejigooda dabooli jireen laakiin masalada laysku khilaafaa waxay tahay ma sunnaa dabooliddu oo gabadhii daboosha ajar badanay heleen taan daboolinna dembaabime mase waa waajib oo gabadha ka tagtaa waa dembaabe masalada culimmada isku khilaafeen waa midda culimmada yidhahdeen marka waajib maan xadiiskaanay deliishadeen oo waxay dhahdeen gabadhaas ciidda taagan ee daamankeediya muuqday gabarh daankeedi muuqdaa indhasharaan ma wadato waxaase dhici karta in la yidhaah gabadhaan gabarda-ah oo daamanku madoobaadeynay aheed dumarku markay weynaadaan jalbaabka dhamaada alla ka rido wاlqawaacidu min الnisaءi اlati laa yarjuna nikaaxan falaysa alayhina falaysa calayhina junaaxu an yadacna iyaabahuna gayra mutabarijati bziina gabdhuhu markay da'daas gaaraan oo weynaadaan oo aysan guur rajo ka qabin jalbaabka xataa alla waa ka rido marka taasay uga jawaabeen culammada yidhaahdeen waa waajib gabadhaasoo safcaa'ul khadayni labadeed daan ay madoobaayeen fa qaalad waxay tidhi lima shay dartiis muxuu yahay yaa rasuulallah aan naarta ugu badannay cillada aan naarta ugu badannay macnaha dembigaas muxuu yahay wey lima shay dartiis muxuu yahay aan naarta ugu badnaadnay yaa rasuulallah qaala nabigu wuxuu yidhi li'anna kunna idinka tugfirna waxaad badidaan ashakaayata sheegashada waa sheegasho badantiin saasaad yeeshe waxa weya gabadha ninkeeda si kasta u dadaalo waa ka sheegane cadaaladiima samay saasaad yeeshay kaasaad yeeshay kaasaad yeeshay wa tagfurna waad ka abaalka dhacdaan alcashiira zawjka uu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam raggiinnana waa ka abaalka dhacdaan oo nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam ninkaa muddo dheer uu sameeyo wanaag gabadha oo mar ay qalad ku aragto waxay leedahay weligay wanaag kuguma arag de waa halkii mar fiiri halkii mar ay ka abaalka dhaceen abaalka dhacaasuna waa arrin aad u khatar waaba saas mar kasta qof iska un dacwo badan oo sheegasho badan waa sababka keena qofku inuu reero jahanamo ka mid noqo qofku waxaa la rabaa sabarka inuu weheshado gabdhaha muslimaadkaahu ay sabraan dul qaataan macnaheeda ma ahan xaq cad oo ka maqan inaysan sheegan karin laakiin sabarku waa inuu badnaado sheegashada iska daayaan shaydaanku waa cadow marar badan ayadoo arrintu sidaas ahayn a shayddaanku u suuraa xuquuqdeeda inay maqan tahay oo waxay ku hadlaydaa xaqi ay tahay saasaa shayddaanku u suurayna wakadaalika ninkana waa u suurayna shayddaanku inuu isleeyahay adugu wax aad halayda lama arko ee xaqoo dhan waa dhammayda laakiin dumarku waa u badan yihiin nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam mar hadday sidaasu caddaatay gabdhaha muslimaadka ee qabri iyo qiyaamo rumaysan waa inay sifadaas ka fogaadaan sheegashada oo ay aad ugu dadaalaan sabab iyo dulqaad qof aan wax tabayn adduunyo ma joogo qof adduunyo jooga wax waa tabaan laakiin waxaa dawadiisu tahay waa dulqaad adoo ilaahay dartiis u sabra jannaadna ku hele jahanamaad uga badbaade wax janno lagu hela jahanamo looga badbaadaa waa la yeeli karaa soo ma jeedin marka sabar iyo dulqaad qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi jaabir ale qaala jaabir wuxuu yidhi fajacalna gabdhihii waxay gudagaleen oo bilaabeen yatasadaqna inay sadaqaystaan min xuliyihinna billadahoodii dahabkii ay isku qurxinayeen inay sadaqaystaan min xuliyihinna billadahoodii yulqiina xaal ay ku tuurayaan fii hawbi bilaalin bilaal maradiisa min aqraadihinna dhegadhegahoodii gabdhaha dhegadhego waa qaadan karaan dahabka dhegahana waa duleesho karaan dhegta la daloolin dahab ma sur maayo marka gabdhaha in dhagaha loo dalooliyo dahab loo suro aa xadiiskaa laga qaado gabdhihii saxaabiyaadka ahaa aa dhagaha dahabka u surnaa nabiga iyo taagnaamkaas inta ka siibaanay sadaqaysanayeen soo ma jeedi gabdhaha dhagaha loo daloolaa yulqiina xaalay ku tuurayaan fii hawbi bilaalin min aqraadiina dhegadhegahooda wa khawaatimihina iyo fanaatiyaalkooda xadiidkan ibnu daqiiq ulciid wuxuu yidhi waxaa laga qaadanaa inay bannaan tahay gabadhu inay maalkeeda sadaqaysan karto xadiiskaana laga qaadanaa inay u bannaan tahay gabadhu maalkeeda inay iska sadaqaysato dhammaan imaam nawowi wuxuu yidhi raximahullah jumlatan uu yidhi imaam nawowi wuxuu yidhi sharaxa saxiix muslimka xadiidkan waxaa ku sugan inay bannaan tahay inay gabadhu sadaqaysato maalkeeda ayadoo zawjkeeda aan ka idan qaadan maalka ayadoo ay iska leedahay wey maalka ay ayadu iska leedahay ayadoo zawjkeeda idan weydiin ila fiiri dumarkiioo meeshaan fadhiya aan nabigu u yidhi sala allahu alay slam waa wacdiyey sadaqa la baxuu yidhi halkiiyay ku bixiyeen markay rag kala tashadeen telefoon ma jirin ma dhima telefoon alay dir maba jirinba maahadaraad wey telefon marka wuxuu yidhi arrintaasu kuma xirna kuma xirna ulu maahan maalkeeda saddex meelood meel inay sadaqaysan karto keliya dhammaan waa sadaqaysan kartaa hadday rabto markaasuu yidhi haadaa madhabunaa waa madhabu ljumhuur madhabka iyaga shaaficiya iyo culummada jumhuurta madhabkoodu waa saas gabadha maalkeeda ayadaa u madax bannaan ayadoo ninka la tashanay sadaqaysan kartaa culummo khilaafsan sidaasaa jirta oo leh waa inay ninka la tashataa ma bannaano si kale laakiin sida raajixa waa sidan xadiiskeediina haddaan dul taaganna axaadiis kalena waa sugan tahay nabiga xaasaskiisaa sadaqaysan jiray ayagoon u sheegin markaasay kadib nabiga ogeysii jireen dhihi jireen rasuulka allow addoonkay waa waa xoreeyeen maogta addoonkay ma xorad haa waa xoreey mana la tashan laakiin sida feecnaanta badan waa inay la tashato waa sida fiicnaanta badan maaha waajib waxaana tusaya xadiid nabiga salى اllahu calayه wasalam ka sugan oo nabigu salى اllahu calayh wasalam uu leeyahay gabadha waa inaysan sadaqaysan oo uma sugna inay sadaqaysato shay maalkeeda ka mid ah ilaa sawjkeeda u idmo maahane culummadu waxay dhahdeen si axaadiisa loo jamciyo waxaa lagu fasiraya xadiidkaas sida fiicnaanta badan inay kuwan kaleetoo sheegaya inay sadaqaysteanna inay bannaantaa lagu fasira xadiiskaasna silsilatu xadiis saxiixa raqamka toddoba boqol toddobaatan iyo shan uu sheekh naasir ku sheegay oo uu nebigu leeyahay haweenta uma sugnaa maalkeeda wax ka mida inay sadaqaysato ilaa biidni zawjiha alxadiiu saabic walarbacuuna bacda almia xadiiska afartan iyo toddobaye boqol ka gadaa rawaahu الbukhaariyu wa muslimu bukhaariya muslim ayaa wariyeen can ummi cadiya umu cadiya ayay ka wariyeen musaybata ah umu cadiyadaasu alansaariyati ee ansaar loo nisbeeyey saxaabiyadda xadiiska wariday umu cadiya waa kuyadeeda nusaybana waa magaceeda nusayba bintu kacbin nusayba bintulxarfi labadaasba waa la yidhi nusayba bintu kacbin ama nusayba bintulxarfi gabdhihii saxaabiyaadkaa waaweynaa ee nabiga duulaamada la geli jiray ka mid aheed salى اlahu عalيه wasalam waradia allahu canha saxaabiyadan waa saxaabiyaddii wadiya xadiiskii gabadhii nabigu dhalay salى اlahu عalيه wasalam markay dhimatoo la mayraayey saxaabiyaddii wariday xadiiskaas wey waana gabadhii mayrtay gabadhii mayrtay wey saxaabiyadan radia allahu tacaalى canha can ummi cadiya nusaybata ah alansaariyati qaalad waxay tidhi amaranaa waana amray tacni waxay ujeedaa annabiy sala اlahu alay wasalam ciddaa ilaada waana amray waa nabiga tacni waxay ujeedaa annabiy sala اlahu alay wasalam nabigaana amray an nukhrija inaan soo bixinno fi lciidayni labada ciidood alcawaatiqa gabdhaha qaangaaray cawaatiq waa jamcu caatiq jamcu caatiqin caatiqna waxaa la yidhaha almar'atu shaaba awala maa tablug gabadha dhallinyarada marka ugu horeyday qaan gaartaa laydhaha caatiq marka ugu horeyday qaan gaarto aa laydhaha caatiq marka gabdhaha qaan gaaray inaan soo bixinno oo aan guryaha ka soo bixinno oo aan ciidda keenno wadawaati lkhuduuri gabdhaha maqbiyooyinkaana inaan soo bixinno khuduur waa jamcu khidrin khidrigana carabta waxay sameeyaan guriga ayay qayb yar sii xidhayaan oo daahyo lagu xidhaa qaybtaasay gabadhu ku jirtaa ma soo baxdo markay guursatay baxeen gabdhahaas qorolka ku jira in laga soo bixiyo ciidda saasaa nabi maxamed amray sala allahu calay wasalam in laga soo bixiyo ciidda ay yimaadaan wadawaati lkhuduur qolalka kuwa u saaxiibkaana inaan soo bixinno wa amara wuxuu amray alxuyada gabdhaha dhiigga caadada qaba an yactazilna inay ka fogaadaan musalla muslimiina meesha muslimiintu ku tukanayaan xataa gabdhaha dhiigga caadada qaba nabigu wuxuu amray inay soo baxaan ciidda soo aadaan ayagu maadaama aysan tukayn meesha lagu tukaa waa inay ka fogaadaan xadiidkaasna ahlucilmiga gobola ka qaatay gabar caada qabtaa masjid ma soo geli karto sababtoo ah musallaha masjid maaha waa meel bannaanoo ciidda lagu tukado meeshaas ciidda lagu tukado haddii nebigu yidhi ha ka fogaato masaajid inay ka fogaanayda waa min baabi alowlaa wa axra tanaaba sii habboonaansho badan haddiiba la yidhi musalle ha ka fogaato musalluhuna masaajidka waa ka derajo hoose masaajid maaha maalintaas ciiddaa lagu tukadaa kaasba haddii la yidhi ha ka fogaato masjidku waa ka sii daran yahay saasay yidhaahdeen marka xadiiska wuxuu tusaa maalinta ciiddaa dhammaan muslimiinta qofka tukaa iyo qofka kaleba waa inay ka soo qayb galaan waa shicaar iyo calaamad muslimiintu leeyihiin waa in la weyneeyo oo la muujiyo oo laga soo wada qayb galo wa fii lafdi waxaa ku sugnaa kunnaa waxaan ahaynay tiri umucadiya nu'maru in nala amro an nukhrija inaan soo bixinno yowmalciidi maalinta ciiddaa xataa nukhrija ilaa aan soo bixinno albikra gabadha bikaarada min khidriga qolkeeda wa xataa nukhrija ilaa aan soo bixinno alxuyada gabdhaha dhiigga caadada qaba fa yukabirna waa takbiirsanayaan bitakbiirihim muslimiinta takbiirtooda maalmaha ciidda waa in la takbiirsadaa saxaabada sida ka sugan ciidul adxaa takbiirteedu waxay bilaabataa maalinta ka horeyda maanta bisha dilxija ay sagaal tahay salaada subax markii la tukaday bilaabataa bacda salaati subx waxayna ku dhammaataa maanta saddex iyo tobnaad casirkeeda halkaasay ku dhammaataa ciidulfitri ayadaa habeenkaas ciidda ilaa salaada laga tukanayo wey ciidulfitriga marka waa in la takbiirsadaa dhammaan waxaa takbiirsanaya waa muslimiintao dhan xadiiskan wuxuu ku tusaa gabadha dhiigga caadada qabta ilaahay inay xusaydo qur-aan haddaha akrin haddii la yidhi macnaheedu ilaahayay xusi maaha waa inay adkaaru salaaxa akhrisataa adkaarulmasaaga akhrisataa ilaahay baridaa adkaarteeda daldashaa rabbi ay xustaa maxaa yeele fiiri waa takbiirsanaya waa takbiirsanaya gabdhihii caadada qab marka qur-aanka unbaysan akrin fa yukabirna waa takbiirsanayaan bitakbiiri muslimiinta takbiirtooda wayadcuuna waa ducaysanayaan biducaai muslimiinta ducadooda iyo ilaahay tuugidooda ilaahay la tuugayaan yarjuuna xaal ay rajaynayeen barakata daalika iyo maalinkaas barakadiisa iyo wa duratahu maalintaas dahiridda ilaahay addoommada uu dahira dahiridda oo dunuubta ilaahay ka dahira ilaahay u dembi dhaafa ay rajaynayaan marka waa in la soo wada bixiyo ciidda xukunkeeda culummadu waa isku khilaafeen jumhuurtu waxay mareen waa sunno waa sunno ahlucilmiga gabanna waxay yidhahdeen waa fardulkifaa'i waa qowlka imaam axmede ahlucilmiga gabanna waxay yidhahdeen waa farad nabiga amray in loo soo baxo amarkuna waajibnimu keena ilaahna wuxuu yidhi fasalli u tuko lirabbika wanxar udxiyadana u gowra amar weyn fasalli ciiddaana lagu fasiray ciiddaana lagu fasiray nabiguna waa daa'imi jiray weligiis kama tegin inay waajib tahay waxaa maray abu xaniifa imaam axmedna wuxuu maray fardulcayn maahan waa fardulkifaa'i laakiin abu xaniifa wuxuu leeay qof kastay fardulcayn ku tahay oo tukanaya shaekhulislaam ibnu teymiya ayaa sidaas doortay waana sida uu rajaxay faqiihu zamaan waqtigan iyo casrigan faqiihiisii sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin sharaxa sharxulmumtica marka qofka ciidda inuusan ka tegin sidaasaa fiican soomaalidu waxay yidhaahdeen ma tukade iyo ma soome ciidmatag ciidmataga un ka daranay laakiin sax maantaas ma soome ma salaade ciidmatagaa ka daran ay yidhahdeen kama darno haddee salaaddii soonku waa fardulcayn laysku waafaqsan yahay laakiin ciidduna ayadana ma fududa waay laakiin saas ma ahan wa sidaas maaha ciidda muslimiinta waxaa sunnadooda ka mida inay isku tahniyadeeyaan inay isku tahniyadeeyaan isbogaadiyaan sidaasaa ka mid ah xaafid ibnu xajarna fatxulbaariga wuxuu yidhi maxameyaadka waxaan ku warinay sanad xasan ah jubayr ibnu nufayl ah wuxuu yidhi saxaabadii rasuulka sala allahu calayh wasalam idaltaqow yowma alciidi yaquulu bacduhum libacdin taqabal allahu mina wa minka saxaabadii rasuulku markay kulmaan maalinta ciiddaa midba midka kale wuxuu dhihi jiray taqabal allahu mina wa minka saasay dhihi jireen taqabal allahu mina wa minka saasay dhihi jireen saxaabadu marka sidaas oo in layskugu tahniyadeeyaa taqabal allahu mina ilaa waxaan idhi rugni min arkaan islaama lasoo gutay baabu salaati اlkusuuf madoobaadka salaadiisa baabkiisa haada maxalu baabkan wuxuu ka hadlaa qoraxdu hadday madoobaato ama dayixu uu madoobaado salaad la tukado saasuu ka hadlaa halkaa iska joog allah subxaana wa tacala aclam salى اllah wslm wbaaraka calى nabiyina mxamed